نورنا لم يرب في ليالي الكرب نورنا لم يرب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا وأحاديث النبي بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba maalintiisa jimcaha xilligan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa maalinnimo jimco ah labiyo labaatanka bisha rabiicuuthaani sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobbada aad toddobaadkan barnaamijkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waa tuma hooyada naajixada ah ee ku guulaysatay habtarbiyaynta wanaagsan ee ubadkeeda maxayse yihiin talooyinka hooyada ka saacidaya in ay noqoto mid guulaysata warbixinta koowaad ee silsiladdan ugu magac darnay talooyin tarbiyeed ayaad qodobkan ku maqli doontaan goormee ayuu ubadka noqdaa mid lagu ilqabowsada sidaba uu allaah kitaabkiisa qur'aanka ahi ku sheegay kelimad ayaad dhegaysan doontaan qodobbada aad sidoo kale barnaamijkeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubinta khadka teleefoonka iyo jawaabaha ay toddobaadkan inala soo wadaageen carruurta waxaanan barnaamijkeenna ka marnayn xalaqaadkii siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalem ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
والأماني والأمان لم يرب في ليالي الكرب نورنا لم يرب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب نورنا فيه فخار للورى والعرب
waa hagaag waalidiin iyo ubadba waxaan mar kale hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aynu guda galno barnaamijkeenna sidaba aad ku maqlayseen qodobbada barnaamijkeenna waxaa jira talooyin ay ku taliyaan culimmada tarbiyada oo ku aadan sida ay hooyadu u noqon lahayd mid naajixo ah oo ku guulaysata tarbiyaynta ubadkeeda xalqada koowaad ee silsiladan ugu magac darnay talooyin tarbiyeed ayaa qodobkan iyo faahfaahintiisaba idinkugu soo gudbinaynaa waxaana halkan ka soo jeedinaya walaalkeen cabdalle mukhtaar أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء صاوته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء صاوته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء شعت لنا بالخير والنعماء هذه أربعة أشياء يعني الحكمة والرأفة والرحمة والحلم هذه الصفات الأربعة هي التي لا يمكن لمربي أن يكون ناجحا ما لم تتمثل فيه فلما نأتي مثلا للرحمة فكان يمارس هذه الرحمة عن طريق سلوك يومي القبولات والضمات وغضب لما على- عرف أن واحد من الصحابة لا يقبل أبناءه فربط تقبيل الأبناء بالرحمة ماذا أفعل أن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة فممارسة الرحمة الملاعبة والمداعبة والقبلات والضمات واللمسات إلى غير ذلك هذه الصفة الأولى ما لم تمارسها الأم لن تستطيع أن تصنع إنسانا عظيما
وطئت خطاه منازل العلياء أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه hooyada wanaagsani ee ku guulaysatay habtarbiyeenta wanaagsan ee carruurteeda waa hooyadaasi fariidka ah ee aan wax loo dhiga lahayn hooyadu waa qofka keliya ee kaalinta udubdhexaadka ah ka qaadan karta in ay hanaqaadaan jiil qur'aani ah oo lagu aqriyey tarbiyada wanaagsan laguna beeray qiyam iyo akhlaaq heer sarrayso ahmiyadda xeel dheer ee ay hooyadu kaga aadan tahay habtarbiyeenta wanaagsan ee ubadkeeda ayaa ka dhalanayso daneynta ay hooyadu danaynayso ilmaheeda iyo sida ay mar weliba ugu heellan tahay ricayadooda waxa ay iyadu ku jirtaa doorka qofka ugu muhiimsan ee ku jira nolosha ubadka da'da yar kaasi oo ilmaha ku beera akhlaaqda teeda wanaagsan dhanka kalena ka warqaba hanaqaadkooda xagga korriinka ah sidoo kale hooyada wanaagsan ee kulansatay in ay ilmaheeda ku beerto tarbiyada islaamiga ah ayaa saameyn aan la iska indhatiri karin waxa ay ku yeelataa hanaqaadka carruurteeda iyadoona hadba ay carruurta hooyo weliba u hanaqaadaan qaab waafaqsan dabeecadda iyo akhlaaqiyaadka cidda soo barbaarisay haddaba si ay hooyo weliba u noqoto mid naajixo ah islamarkaana door udub dhexaad ah ka qaadato dhismaha togan ee mujtamaceena muslimka ah waxaa la gudboon in ay raacdo tallaabooyinkan muhiimka ah islamarkaana ka mid ah talooyinka tarbiyeed ay ku talinayaan mudaribiinta majaalkan iyo khubarada tarbiyada caruurta islamarkaana ka mid ah talooyinka tarbiyeed ay ku talinayaan mudaribiinta majaalkan iyo khubarada tarbiyada caruurta marka hore waxaan hooyo weliba loo sheegayn balse hadday ka sheekeynta hooyada guulaysatay timaado lagu qasban yahay in hooyo weliba ay ilmaheeda siiso kalgaceel iyo ricaayo aad u tiro badan dhanka kalena ay mar weliba dhagaha ugu shubto xaddiga uu la egyahay jaceylka ay u qabto dhallaankeeda sidoo kale waxaa muhiim ah in ay hooyadu dhegaysato ilmaheeda una dhegraariciso iyo in ay fahanto dareemahooda dhanka kalena ay ubadkeeda la yeelato xiriir wanaagsan oo ku dhisan kalgaceel iyo wada sheekaysi qodobka xiga ee hooyada ka saacidi kara sidii ay u noqon lahayd hooyo ku guulaysata barbaarinta wanaagsan ee ubadkeedu waa in ay carruurteeda dhiirigelisaa marka ay qabashada howl damacsan yihiin iyo in ay dhabarka ka taabato oo ay ammaanto marka ay ubadkeedu qabtaan qayb ka mid ah howlahooda arrintan ayaana qalbiga cunuga gelinayso kalsooni xeel dheer oo uu u qabo waalidkiisa in ay hooyadu ilmaheeda maclimad u noqoto kana saacido waxbarashadooda iyo aqoontooda guud iyaduna waa arrin ka mid ah aasaasiyaadka ay hooyo weliba u baahan tahay si ay ilmaheeda ugu beerto qiyamka wanaagsan ay dejisay diinta islaamka hooyada ayaa waxaa lama huraan u ah in ay ka qayb qaadato towjiihinta ubadkeeda xagga waxbarashadooda iyo kobaca maskaxdooda sidoo kale waxaa hooyada la gudboon si ay tarbiyada ilmaheeda u hagaajiso in ay danayso caafimaadka iyo badqabka carruurteeda iyo in ay hormariso shakhsiyadooda iyadoona uga faa'iideynayso aragnimadeeda nolosha dhanka kalena waa in ay astaan wanaagsan oo kudaysho noqon karta uga dhignaataa ilmaheeda hanaqaadka ah sidoo kale waxaa liiska qodobada hooyada ka saacidi kara in ay ku guulaysato tarbiyeenta ilmaheeda ku jira in ay ubadkeeda la saaxiibto dhanka kalena la samaysato xiriir wanaagsan iyo in ay ku barbaariso iskaashiga iyo iskaalmaysiga guriga dhexdiisa ah si uu ilmaha u hana qaado isagoo aaminsan mabda'a iskaalmaysiga iyo barakada ku jirta wadajirka tallaabooyinkan aan ka soo sheekaynay waxa ay jawaab waafi ah ka bixinaysaa weydiinta ay hooyo weliba qabta ee ah sidee ayaan ugu guulaysan karaa tarbiyeenta ubadkayga dhanka kalena u noqon karaa hooyo guulaysata haddaba maxay yihiin tilmaamaha aasaasiga ah iyo sifaadka saxda ah ay leedahay hooyada naajixada ah kuwaasi oo u horseedi kara in ay noqoto hooyo kudaysho mudan oo xaqiijisay hadafka ah wanaajinta iyo kor uqaadida tarbiyada ubadkeeda marka koowaad hooyadu waa in ay ku tilmaamnaataa shakhsiyad xooggan oo wajihi karta taxadiyaadka nololeed iyo mushkiladaha soo wajaha taasi oo ilmaheeda u horseedi karta ad adayg iyo adkaysi daakhili ah oo ay kala hortagaan loolannada soo wajihi kara inta ay nool yihiin marka xigta si ay hooyadu ugu tilmaamnaato mid guulaysatay waa in ay yeelataa dhanka kalena kasbataa aqoonta tarbiyeenta taasi oo xilligan aynu maanta marayno la fududeystay kadibna ay ka dhasheen musiibooyin tiro badan oo ay ka mid tahay in ilmaha ay ku caasiyaan waalidkooda sidaasi darteed hooyo weliba waxaa la gudboon in ay ku dadaasho sidii ay u kasban lahayd aqoon guud oo ku aadan tarbiyeenta carruurteeda iyada oo dhegaysanaysa muxaadaraadka culimada diinta islaamka ee ku saabsan hagaajinta qoysaska iyo tarbiyeenta ubadka deeqsinimada waxa ay ka mid tahay astaamaha wanaagsan ay tahay in hooyo weliba ay ku tilmaamnaato waana arrin ka turjumaysa kalgaceelka ay hooyadu u qabto ilmaheeda taasi ayaana si cagsi ah ilmaha uu qasbayso in ay u samafalaan waalidkooda lana samaystaan cilaaqo wanaagsan oo ay kalsooni ka buuxdo qodobka kale ee mudan in ay ku dadaalaan hooyooyinka muslimaadka ah waa in ay dhegaystaan una dhegraariciyaan fikradaha wanaagsan ay ilmahooda u soo bandhigayaan xitaa haddii ay ka duwanaato fikradda hooyada arrintan ayaana waxa ay ka qayb qaadataa dhiirigelinta iyo kalsooni ku-beeridda ubadka iyo in uu ku barbaaro isagoo imaankiisa ka buuxdo mas-uuliyadda ka saaran guriga hagaajintiisa iyo in uu wanaag u horseedo carruurta isaga ka yar runta iyo cadaaladda waa laba halbeeg oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan in lagu tarbiyeeyo ubadka carruurtu marka ay yar yihiin waddooyinka wax loogu sheegana waxaa ugu muhiimsan midda ficilka sidaasi darteed si ay hooyo waliba ilmaheeda ugu beerto labadan halbeeg waa in ay iyadu marka hore ku tilmaamnaataa ilmaheedana ay qudwo ugu noqotaa runta iyo cadaaladda
بيت سعيد نحن فيه كالورود بيتنا بيت سعيد نحن فيه كالورود كل يوم فيه ننمو وأمانينا تزيد كل يوم فيه ننمو وأمانينا تزيد بيتنا بيت سعيد نحن فيه كالورود
hooyada wanaagsan waxaa la odhan karaa waa qofka si wanaagsan ee ay u kulmeen dhammaan tilmaamaha suuban ee da'yarteedu u horseedayso wanaag oo idil dhanka kalena kala qayb qaadanayso in ay ilmaheedu xaqiijiyaan hadafyadooda wanaagsan sida waxbarashadooda iyo difaaca diinta islaamka
وطئت خطاه منازل العلياء أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء نورنا فيه فخار للورى والعربي نورنا فيه فخار للورى والعربي قد أظلتنا به نصر الأبي قد أضلتنا به راية النصر
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka tarbiyada ayaan isla sii dhaafaynaa haatanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada afar iyo tobnaad ee ka mid ah xalaqaadkii salafka iyo carruurta waxaana soo jeedinaya asheykh casaam abuyaxya ناديت يا كل الورى فلتسمعوا مني قصيدا فاح عطرا وانتشى عن صحبة منحوا فؤادي رونقا وازداد أنسي والمسرة والهنا وازداد أنسي والمسرة والهنا وانزاح همي والمآسي بددت فلقاؤهم عذب بهي يرتجى لا تسألوني عن مدى حبي لهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وأنا كسر داتشني حلقات كي حياة السلف وأنا سجارة أنا وداتشني عناية السلف بالأبناء وأنا إن شاء الله تعالى ما أنت سكرت دونا آية القرآن كا ee odhanaysa waaladiina yaquuluuna rabbanaa hab lanaa min aswaajina waduriyaatina qurata acyun wajcalnaa lilmuttaqiina imaama ilaahay tabaaraka wa tacaala suuratu alfurqaan aakhirkeeda waxa uu ku balballaadhiyey kuna faahfaahiyey sifaadka ay leeyihiin cibaaduraxmaan ay leeyihiin sifaadka cibaaduraxmaan ay leeyihiinna waxaa lagu soo daray inay ilaahay tabaaraka wa tacaala ay tuugaan waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala ka tuugaanna waxaa lagu daray inay ilaahay weydiistaan in ilmahooda iyo sawjaadkooda uu uga dhigo qaar indhahooda ay ku doogsadaan uu uga dhigo aayadda markaa salafka markay fasirayaan ridwaanullaahi calayhim waxay isweydiiyaan ilmuhu goormuu noqonayaa quratu caynin uu noqonayaa markuu adduunyo kaa dhargiya oo adduunyo badan intuu helo dhaqaalo uu helo kadibna adigana hareeraha uu kaa dhigdhigo markaasuu quratu ay noqonayaa waa sida inagu aynu u naqaano weeyaan wuxuu quratohay noqonayaa markuu waxbarato ee uu dictor noqdo maajisteero uu diyaariyo maadiye badan oo barta markaasuu quratocayn uu noqonayaa maya salafku arrimaha noocaasa maysan fiirin jirin salafku waxay ahaan jireen ilmaha markay quratocaynka ay ka fiirinayaan waxay ka fiirin jireen inuu ilaahay tabaaraka watacaala ateeco iyo inaanu ateecin ayay ka fiirin jireen waxay ohan jireen salafku ilmu wuxuu noqonayaa markuu noqdo mid ilaahay ateecayo noqonaya maxay quratocayn uu noqonayaa xasan basri iyo keyrkood markay fasireen aayadda waxay leeyihiin ama inahu lam yakun qurata acyun an yarawnahu saxiixan jamiila walaakin an yarawnahu mutiican lilaahi tabaaraka watacaala markan uu ilmuu noqonayo mid quratu cayna maha macnaheedu inuu yahay mid aada u qurux badan aada u caafimaad badan aada u hanti badan adigana wax kaa siiya markaa qurato cayn keliya ma noqonaye ee marka qurato cayn rasmiya uu noqonay waxa weeyaan markaad aragtid ilmahaagii oo ilaahay tabaaraka watacaala ku xidhan oo adeecaya qalbiga kuu qababaya markaasaa qalbigu oo kuu qababaya ilmahaagii oo zaahida caabida ilaahay tabaaraka watacaala adoon dhaba u ah markaad aragtid oo aada ku indha doogsanaysid oo isaga isaga laftiisa aada ilaahay tabaaraka watacaala ku xasuusanaysid oo aragtidiisu ay tahay mid ilaahay tabaaraka watacaala ku xasuusinaysa markaasaa wuxuu noqonayaa ilmuhu qurato caynin uu noqonaya ducadaa markii loogu ducaynayana oo lagu ducaysanayana waxa weeyaan waa inuu qofku ka fikiro ducadaas iyo macnaha ay leedahay uu ka fikiro ogaado haweeneydu markay qurato cayn noqonayso inay tahay markay tahay mutiica lilaahi tabaaraka watacaala mid ilaahay tabaaraka watacaala ateecsan ay tahay haddaad aragtid haweeneyd aada qabtid oo ilaahay tabaaraka watacaala caabudaysa oo addoon u ah oo zaahidada oo ilaahay tabaaraka watacaala ku xidhan haddaad aragtid qalbiga ayaa kuu qaboobaya marka aayaddaas iyo macnahay xambaarsantay waxa weeyaan inaynu fahanno qurato caynka aayadda ku jira ee ay sheegayso waxa looga jeedo inaynu fahanno taasa hadda waxay keeni doontaa in ilaahay tabaaraka watacaala isku darajo uu idinka dhigo hadduu kaa darajo hooseeyo isagaa kor loo soo qaadaya meeshii aada joogtay baa la keenaya adigu haddaad ka hooseysidna kor baa laguu qaadaya waxaa lagu geynaya meeshuu joogay ayaa lagu geynaya aakhirana muxuu noqonayaa qurato cayn buu noqonayaa markaas adduunkana muxuu noqonayaa qurato cayn ayuu noqonaya adduunka wuxuu noqonaya qurato cayno waxaad aragtay isagoo ilaahay tabaaraka watacaala ateecaya ayaad aragtay markaas waxaad ku raaxaysatay inuu adoon ilaahay tabaaraka watacaala u yahay aakhire markaa la tagana qurato cayn buu noqonayaa oo jannada isku meel ku jirtaan waa is arkaysaan waa isla baashaalaysaan sida ilaahayba tabaaraka watacaala qur-aankiisa uu ku yidhi waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatahum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum ilaah wuxuu leeyahay qofkii iimaan laga helo ilmihiisuna iimaanka ay ku raacaan ilmihiisaas waa la haleeshiinaya waa la gaarsiinaya macnaheed waxa weeyaan qofka muuminka hadduu ilmuhu ku hooseeyo ilmaha kor loo soo qaadaya hadduu waalidku hooseeyana waalidka kor loo soo qaadaya marka haadi ducaa waa inaynu faano macnaha ay leedahay oo markaynu ducaysanayno ilmaheenna inuu ilaahay ka dhigo qurato cayn aynu raadinayno inaynu fahano inay tahay markii ilaahay tabaaraka watacaala ay ku xidhan yihiin markaasay noqonayaan qurato caynin ay noqonayaan ilaahay tabaaraka watacaala aswaajteenna iyo awlaadeenaba qurato caynin ha inooga dhigo qaar ilaahay tabaaraka watacaala ateeca ku xidhanna allah inooga dhigo subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
فلتقبلوا مني ودادا صادقا أرجو به أمنا إذا جمع الورى أجني بصحبتكم نعيما خالدا في جنة الفردوس قد طاب الجنى في جنة الفردوس قد طاب الجنى
نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار الأبي قد أضلتنا به راية النصر الأبي wahagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta khadka teleefoonka iyo jawaabaha aynala soo wadaageen qaar ka mid ah ubadka dhegaystayaasha ah ee ku xidhan barnaamijka tarbiyada waxaana aalaaba halkan ka soo jeediya walaalkeen cabdiraxmaan beder muxsin xasan aad baad u mahadsan tahay toddobaadkana waxayna la soo xidhiidhay carruur fara badan oo ku sugan qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga iyaguna ka jawaabaya su-aalihii aynu weydiinay toddobaadkii hore ahaa waxaa sheegtaa ducada la aqriyo iyo lugta la horumarinayo markii musqusha la galayo iyo su-aashii labaad oo ahayd waxaa sheegtaa magaal madaxda gobolka bari waa kuwan iyagoo ka jawaabaya oo waxaan la yeelannay wareesyadeedu ku soo maqan
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo اسمها عبد الرحمن halkeed naga soo wacaysaa باسم ساكو barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay
ها
su-aalihii lis weydiiyey jawaabooda ma soo diyaarisay
ها
maasha allah haddii aan ku horreyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii musqusha la galayo iyo lugta la hormarinayo
بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث مقتبس
su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaala madaxda gobolka bari وصافو
maasha allah barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa ood soo diyaarisay qur-aan xadiid gabay nashiido iyo buraanbur iyo wixii la mid ah
قرآن من كيدو qur-aanka ka hormar kadibna nashiidada insha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للذين كفروا ستغلبون وتسجرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار gurgutaciyaalkaadii way faashimeen godadkoodii yaayaa lagu dabagalay kaliyayo dhirinbaa godadkood kale fabiha waa nicma ayaan leenahay dhiraadiyocod weyne gesiyada galeen gogor iyo harmacad cashir bay la kulmeen gorgor iyo harmacad walle way dhabaadeen gabiigooda buushaa godbay noqodeen haraha bulshada way ku gootayaan sacada jihaadka way ku cararaan gurgurtay dharkaada inoo dhar ahaa waa siday horay kuugu sheegay amiirkeen jacli dhere alle inoo xafiido bushii gaalo aan ka baqin
waayahay madrasadii wax ka barataa
مدرسة أم القرى mustaqbalka dhow maxaad jecesha inaad noqoto
مجاهية
waxaan kuu rajeynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah إن شاء الله ugu dambeyn yaad halkan ka salaamaysaa waad jeceshahay walaalaha muslimiinta dhammaan meel kasta joogaan iyo amiirkeena abuu cubayda iyo walaalaheena falastiin
anakana ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo عبد القادر halkeed naga soo wacaysaa دقمد ساكو barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay
ها su-aalihii lis weydiiyey jawaabooda ma soo diyaarisay ها haddii aan ku horreyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii musqusha la galayo iyo lugta la hormarinayo
بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائح بجسم
su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaala madaxda gobolka bari بوصاصة maasha allah barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan xadiid gabay nashiido iyo buraanbur iyo wixii la mid ah
nasiido
haynoo akhri gilgila gaaladan guryahooda guwa geesiya lagu kaca gariga qaraxaya garnima kugu gama dumada kaabta ka gaca caladele gabdheen kuusadeen dad yahow diirira diinta rabbi ii dhowra durjiye dareen duwamiyay
mustaqbalka dhow maxaad jecesha inaad noqoto mujaahi
waxaan kuu rajeynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah
insha allah assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo xafsa cabdiraxmaan halkeed naga soo wacaysaa degmada jimaame barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay haa su-aalihii lisweydiiyey jawaabooda ma soo diyaarisay haa
maasha allah haddii aan ka horreyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii musqusha la galayo iyo lugta la hormarinayo
allaahuma inii acuudu bika min alkubri waalqabaa'id lugta bidaxda
su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaala madaxda gobolka bari boosaaso
barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan xadiid gabay nashiido iyo buraanbur iyo wixii la mid ah
qur-aan
haynoo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا سيرا وأعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
waayahay madrasadii wax ka barataa مدرسة رمضان
mustaqbalka dhow maxaad jecesha inaad noqoto معلمات
waxaan kuu rajeynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah إن شاء الله
ugu dambeyn yaad halkan ka salaamaysaa waad jeceshahay إذاعة الفرقان هاي أبي ملالها الفلسطيني ما كتايقوبان anakana ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo عيسى أوكر عبد اللطيف halkeed naga soo wacaysaa دجمال ساكو barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay آه su-aalihii lisweydiiyey jawaabooda ma soo diyaarisay آه haddii aan ka horreyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii musqusha la galayo iyo lugta la hormarinayo
بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث maa sha allah لقطة برحلة su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaala madaxda gobolka bari بوصاصة
maasha allah barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan xadiid gabay nashiido iyo buraanbur iyo wixii la mid ah حديث haynoo akhri عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي waayahay madrasadii wax ka barataa مدرسة عبد الله بن مبارك waxaan kuu rajeynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah إن شاء الله ugu dambeyn yaad halkan ka salaamaysaa waad jeceshahay إذاعة إسلامنا الفقهاء أميركنا وعويدة مجاهدين تميك السيجون anakana ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أظلت أضاءتنا به راية النصر الأبي قد أضلتنا به راية النصر الأبي wahagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada ayaan ku sii siqaynaa markanna waxaa idinku soo maqan qaybta soddon iyo labaad ee taxanaha siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalem waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan caruuray kusoo dhowaada xubintii siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam markii muslimiinta hareereyntu ku dheeraatay ayuu damcay nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu kala heshiiyo cutba bin xusnin iyo xaarith bin cawf oo ah hogaamiyaashii khadfaan midhaha madiino saddex markii loo qeybiyo qeyb inuu siiyo ayaguna dagaalka kala baxan qabiilkooda sidaas ayuuna wada hadalka ku socday nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu kala tashaday arrinkaas sacad bin cubaada iyo sacad bin mucaad waxayna ku dhaheen haddii allah uu ku amray waan maqalnay waanna adeecnay hadduu yahay shay aad jeceshahayne waan samaynaynaa hadduuse yahay shay aad u samaynayso annaka daraaddeena maya annaka iyo kuwaas waxaan ku wada sugnayn diin la-aan iyo sanam caabudis mana aysan damci jirin midhahayna in ay ku cunaan waxaan ka ahayn martisoor ama wax ay naga iibsadaan ma maantow allah aynu ku kaa sharfay islaamkana qaadannay ayaan siisanaynaa maalkeena allah ayaan ku dhaaranne ma siinayno waxaan ka ahayn seef wuu soo dhabeeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam go-aankooda wuxuuna yidhi waa shay oo aan u samaynayey kadib markii aan arkay in carabta dhammaantooda hal qows in ay idinka wada keentay allah wuxuu sameeyey arrin uu ku hoojinaya cadowgii muslimiinta arrinkaasina wuxuu ahaa in nin u dhashay qabiilka reer qadfaan uu yimid nebiga sala allahu calayhi wasalam kuna yidhi waan islaamay waxaad doontan ifar nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa ku yidhi waxaad tahay hal qof oo keliya ee naga hooji cidaad awoodid maxaa yeelay dagaalku waa dhagar wuxuu aaday reer bani qureyda wuxuuna la ahaa qaraabo wuu u galay ayagoo aanan ogeyn islaamnimadiisa wuxuuna ku yidhi idinku waxaad la dagaalanteen moxamed qurayshna hadday fursad hayso way ka faa'iidaysanee haddii kalena way tafaxeetanayaan waxay ku dhaheen haddaba maxaan qabannaa wuxuu ku yidhi ha dagaalgelina intay idinka siinayaan rahan waxay ku dhaheen waxaad dhiibtay talo run ah kadib wuxuu u tegay quraysh wuxuuna ku yidhi ma og tihiin jaceylka aan idin qabo iyo wanaagga aan idinla jeclahay waxay ku dhaheen haa wuxuu ku yidhi yahuudda way ka qoomamaysay wixii ay samaysay waxayna fariin u dirtay moxamed waxayna u sheegtay in dad rahan idinka qaadi doonto isagana ay siinayaan kadibna asaga ay idinkala safan doonaan hadday idin weydiistaan hasiinina kadib wuxuu u tagay reer khadfaan wuxuu ku yidhi sidii uu ku yidhi quraysh habeenkii sabtida bishii shawaal markii la gaaray ayay yahuudu u direen fariin ah anaku meesha deegaan kuma nihin fardihii iyo geeliina way halaagsameen ee beri weerar managula qaadaysaan moxamed waxay ugu soo jawaabeen maalintu waa maalin sabti ah waadna og tihiin wixii ku dhacay dadkii inaga horeeyey ee xadgudub ka sameeyey maalintan intaas waxaa dheer anaku dagaal idin lama galayno ilaa aad na siisaan dad aan rahan ahaan u haysanno jawaabta markay quraysh u timid ayay dhaheen allah ayaan ku dhaaranee run ayuu idin sheegay waxay u direen dhambaal kale oo ah wallaahi anaku qof idinma siinayno rahan ahaan reer banu qurayda markii bay dhaheen wallaahi run ayuu idin sheegay sidaas ayay ku kala boodeen iskuna khilaafeen labadii isbeysatay ee yahuuda iyo mushrikiinta allahna wuxuu ku diray mushrikiinta ciidan dabeel ah waxayna bilaabday in ay dumiso dheentooyinkoodii dharyadii cuntadana gembiso xergihii dheentooyinkana jarto sidoo kale allah wuxuu ku diray ciidan malaa'ig ah oo qulubtooda argagax ku furo lugahoodana gariir allah wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu u diray xudiifa binu yamaan si uu ugu warkeeno gaalada wuxuuna soo arkay in ay ku sugan yihiin xaalad argagax leh una diyaargaroobayaan in ay guuraan wuxuu u laabtay nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuuna u sheegay go-aankooda in la guuro wayga markii uu baryey ayuu nabigu sala allahu calayhi wasalam ka laabtay asaga iyo ciidankiisa godkii kuna laabteen magaalada madiino hubka ayay iska dhigeen goor duhurta la joogo ayaa waxaa nabigu sala allahu calayhi wasalam u yimid jibriil wuxuuna ku yidhi hubkii miyaad iska dhigteen malaa'igtu ma dhigin hubkoodii una dhaqaaqa kuwaas reer bani qurayda nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa u dhawaaqay muslimiinta qofkii wax maqlayo misena adeecayo yuusan salaada casir ku tukanin meel ka sukayso reer bani qurayda muslimiinta ayaa dhaqsi u gaaray reer bani qureyda markii ay u dhowaadeen dhufeeskoodii ayuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam walaalihii daanyeeradow allah ma idin hoojiyey oo ma idinku duldejiyey caradiisa wuu hareereeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam reer bani qureyda shan iyo labaatan habeen ilaa ay rafaadeen argagaxna allaha quluubtooda ku riday ayuu dhahay hogaamiyuhoodii kacab binu asad anigu waxaan idiin soo bandhigayaa arrimo saddex ah mida aad doontaanna qaata tan koowaad moxamed aan rumayno diintiisana aan raacno maxaa yeelay waxaad og tihiin in uu yahay nebi kitaabkiina towraadna lagu sheegay waxay ku dhaheen weligeen ka tegi mayno towraad tan labaad dila caruurtiina iyo xasaskiina kadibna seefihiina kala hortaga moxamed dagaalama ilaa allah idinkala xugminaya waxay dhaheen maxaan nolol ku falaynaa haddii aan wayno caruurtiina iyo haweenkeena tan saddexaad caawa dhufeeskiina ka baxa maxaa yeelay moxamed iyo asxaabtiisa waxay isdhahayaan waa sabti oo idinma soo weerarayaan waxaana suuragal ah inaan geedo ku helno waxay ku dhaheen sabtidiina iska halayn mayno waadna ogtahay wixii ku dhacay dadkii xadgudbay maalinta sabtida ah wuxuu ku yidhi mid idinka mid ah uma baryin habeen laga soo bilaabo markii hooyadiin idin dhashay ilaa hadda asagoo go-aan leh ama go-aan qaadan kara kadib waxay go-aansadeen inay isdhiibaan waxayna dalbadeen in uu xukumo sacad binu mucaad wuxuuna ku xukumay in la laayo raggooda gaashaanqaadka ah maalkoodana la qeybiyo caruurtooda iyo naagahoodana la adoonsado allah wuxuu kusoo dejiyey dulaankaas alaxsaab bilowga hore ee suuratu laxsaab qisadoodana wuxuu kaga sheekeeyey laga bilaabo yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat allahi calaykum ilaa laga gaaro wa awrathakum intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xalqadii soddon iyo labaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo intaan ku kulmeyna xalqada soo socoto waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
فيه فخار للورى والعربي فيه فخار للورى والعربي قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta oo idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaan isla soo gaarnay markanna ila soo dhoweeya cabdiraxmaan beder iyo su'aalaha toddobaadka soo socda mar kale waxaan ku leeyahay muxsin xasan aad baad u mahadsan tahay ugu horeyn waxaan u mahadcelinaynaa carruurtii ka soo jawaabtay su'aalihii aynu weydiinay toddobaadkii hore haddii wallah idmana waxaan toddobaadkan u soo gudbin doonnaa su'aalo kaleo iskugu jira adkaar iyo sidoo kale juqraafi carruuray su-aasha toddobaadkan waxay u dhacaysaa sida tan waxaa sheegtaan ducada la akhriyo markii musqusha laga soo baxayo iyo lugta la soo horumarinayo aan ku celiyo mar kale waxaa sheegtaan ducada la akhriyo markii musqusha laga soo baxayo iyo lugta la soo horumarinayo su-aasha labaad carruuree waxay idin leedahay waxaa sheegtaan magaala madaxda gobolka sanaag waxaan idin rajaynaynaa inaad ka soo jawaabtaan toddobaadka dambe idinkuna la soo xidhiidhaya maalinta khamiista galabkeeda saacaddu markay tahay toban saac iyo bar ama afarta iyo bar galabnimo waxaadna naga soo wici kartaan telefoon nambarkiisu yahay eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix
للورى والعربي قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي guud ahaan toddobaadkan dhegaystayaal intaasi ayaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno waalidiin iyo ubadba waxaan idinkaga tegaynaa fii ammaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير أم وأبي دون صوت الأذان دونه حد السنا دونه حد السنا